ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a culimmada soomaaliyeed oo dadka muslimiinta ah ku booriyey in ay soomaan maalinta fadliga badan ee caashuuraa waxaad dhegaysan doontaan kelimad uu jeediyey mid ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ciidamada mujaahidiinta oo maanta gudaha u galay deegaano muhiima oo hoostaga degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan iyo alkataayib oo faafisay sawirada mid ka mid a deegaanada ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya oo casuumaad jeesjees ah u diray madaxda dalalka masar iyo suudaan xilli dhowaan masar ay shaacisay in ay burbureen wadahadalladii biyoxireenka niil maxaan ka naqaan barwaaqada beeraha barbaare ee wilaayada baay waxaan soo gudbin doonnaa warbixin si qoto dheer u taabanaysa dalagyada ay caanka ku yihiin beeralayda deegaankan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah maandheer ayaan ku dhalanay meeshaan ayaan ku dhimanayna waa wallaahi bilaahidallah waa qoysas danyar ah oo ku nool mid ka mid a xaafadaha magaalada mandheera oo ka cabanaya barakicin ay ku hayso dowladda siliibiyadda kenya mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo waddanka maali ka fuliyey weerar lagu dhiigbixiyey ciidamo ka tirsan murtasaqada siliibiyiinta ruushka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha allaandaloosee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya culimmada soomaaliyeed ayaa dadka muslimiinta ah ku booriyey in ay soomaan maalinta fadliga badan ee cashuuraa haddaba waxaad ku soo dhowaataan kelimad uu jeediyey sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd bishii waxaan ku jirnaa koowaad sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobada bisha muxaram baan ku jirnaa bisha muxaram waxyaaba badan bay leedahay waa bisha koowaad oo sanadkan way tahay waxyaabaha ku jira waxaa ka mid a yowma cashuuraa maalinka loo yaqaano oo maalinka tobanaad oo bisha zika ka mid a mase bisha muxaram maalinkeeda tobanaad ah maalinka tobanaadka cashuuraa loo yaqaano waa maalin min ayaami illaah maalmaha ilaahay waaweyn buu ka mid yahay waa maalin ilaahay subxaanah watacaala owliyadiisa u gargaaray cadowgiisana uu dumiyey oo uu halaagay sida jirto nebiyullaahi muuse calayhi salaam daaquudka ugu weyn oo ummadda ku haystay wuxuu ahaa fircown fircown si kasta xujada markii uga oogay wuxuu usoo dhigtay nabi muuse calayhi salaam iyo inta raacday ee rumaysay inuu ka takhalluso ilaahayna wuxuu ku amray subxaana wa tacaala habeen inay ka baxaan fircoon iyo ciidankiisa way soo daba dhigteen waa berigii iyo baddii baa hortooda soo qabatay nebi muuse calayhi salaam iyo mu'miniintii markaasay aada u calaacaleen markaasuu yidhi ka daaya calaacalka rabbi baa ila jira subxaanahu watacaala isagaana sidii loo badbaadi lahaayna tusahaya isagaana badbaadina calaacalka iska daayuu ku yidhi ilaahayna wuxuu faray subxaana watacaala ushiinu ku dhufto badda baddii baa kale istaagtay wadooyin cadcad baa ka baxay sidii ilaahay noo sheegay subxaanahu watacaala qur-aanka qisadiisa sidii buuraha ayay biyihii u kala istaageen markaasay ka gudbeen nabi muuse calayhi salaam iyo mu'miniintii la socotay way ka gudbeen markaasuu nabi muuse damacay in ay biyihii inay isku laabtaan marka oo sidooda noqdaan sidii cadowgii fircoon oo soo daba taagnaa si ay biyaha dhexdooda u galaan mid kaleetaana ilaahay subxaana wa tacaala oo halkaa ka wadayo meeshii nabi muuse calayhi salaam iyo mu'miniinta lagu badbaadiyey in gaalada fircoon iyo wixii la socday ilaahay meesha uu ka baabiyo ilaahay ugu talagalay watruki lbaxra rahwan baa ilaah yidhi baxarka iskaga tagay isagoo afka kala hayo oo kala taagan iskaga soco baa layidhi markii ay ka baxeen nabi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintii markay ka baxeen gaaladiina way soo galeen markay ku soo dhammaadeen biyihii ilaahay baa subxaana watacaala ku dhaqaajiyey biyihii baa lagu hafiyey oo lagu halaagay maalinkaana marka waxay ku aadanayd yowma cashuuraa maalinka tobanaadka cashuraa ayay ku aadanayd maalin weyn weeye marka ilaahay subxaana watacaala owliyadiisa ambiyadiisa uu badbaadiyey muuminiinta cadowgiisana uu halaagay fircown iyo wixii la socday marka saa daraaddeed waxay u tahay maalin nasri iyo guul mu'miniintay u tahay maalin halaag iyo baaba-ana waxay u tahay kaafiriinta iyo ilaahay cadowgiisay u tahay saa daraaddeeda nabigeena sala allahu caleyhi wasalam markuu arkay yuhuuddii inay soomhayaan yowma cashuuraa wuxuu ku yidhi naxnu awlaa bimuusa minkum nabi muuse annaga ayaa inka mudan buu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad yahuud tihiin iyo wixii la halmaalo bukhaari iyo muslim sida ay soo saareen waa xadiid saxiix ah marka maxaa yeelay nimankaa waa gaalo ambiyada ilaahay bay ku kufriyeen hataa nabi muuse calayhi salaam ay sheeganayan way ku kufriyeenoo diintiisu way inxiraafiyeen saa daraaddeeda nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ka mudan iyo ummadiisa ambiyadii oo dhan iyaga ayaa mudan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam u dambeeyo ayaa mudan nabigeena marka saasuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yowma cashuraa marka qolooyin yuhuudda yowma cashuraa way soomi jireen iyaga waagaasi waayihii dambena waxaa jira niman la yidhaha shiica iyo raafida oo maalinkaa ka dhigay maalin murugo iyo baroorasho iyo oohin iyo ka dhigay maalin dhibaato ka dhigtay baa jira iyagana sunnadii saasay u khilaafeen iyo diintii iyagana kaar baa ku dhacday xalkaasay aadeen labadaba in lagu khilaafo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ha la khilaafo yuhuudda lafteeda ha la khilaafo gaalada ha la khilaafo yowma cashuraan hala soomuu yidhi nebiga sala allahu caleyh wasalam markii hore soonkeeda waajib u ahaa ramadaanka markii la waajibiyey culimada islaamka sida ay bayaaninayaan riwaayaadka markaasa waajibkii laga qaaday sunuu iska noqoday sida nabigeenaba caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi ina haada yowma cashuraa walam yuktab calaykum siyaamuhu wa ana saa'imun waman shaaa saama waman shaaa falyufdir maalinkan waa maalinkii tobanaadka muxaram cashuraa weeye waajibna inkuma aha inaad soontaan qofkii marka doonaya aniga waan soomi qofkii marka doonayo ha soomo qofkii kaleetana ha iska afuro bukhaari muslim baa soo saaray nabigeena sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku sheegay yukafiru asanata almaadiya buu yidhi sanadkii lasoo dhaafay baa lagu dimba dhaafaa buu yidhi nebiga sala allahu caleyh wasalam yowma cashuraa sida imaam muslim uu wariyey sidaasoo kale nabigeenu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumana taasic sida imaam muslim uu wariyey haddii aan baaqi noqdo noloshaan kusii baaqi noqdo ilaa sanadka soo socda waan soomi buu yidhi maalinka sagaalaadka ee ka horreeyey marka sidaa daraaddeed waxaa sunno ah yowma cashuraa in la soomo laguna khilaafo yuhuuddii iyo idii xataa soomi jirtay in lagu khilaafo oo la soomo maalinka ka horreeya cashuraa tobanaadka maalinka ka horreeya oo sagaalaadka in la soomo tobanaadkiina marka lala soomo waa maalinka ka horreeyey mase maalinka ka dambeeya in lala soomo oo maalinka kow iyo tobanaad in lala soomo sidaa lagu khilaafo yuhuudi maadaama nabigeenu uu yidhi calayhi salatu salaam yuhuud ha la khilaafo soonkana waa sunno ee yowma cashuraa hala soomo uu yidhi marka sidaa in loo khilaafaha ayaa fiican marka culimmada bacdu ahlilcilmi waxay sheegeen sida ibnulqayim iyo keyrkiisaba ay caddaynayaan waxay yidhaahdeen maadaama nabigeena calayhi salaatu wasalaam yowma cashuraa hala soomo yahuudi gaaladana ha lagu khilaafo uu yidhi soonkii saddex noco ayuu noqonaya yooma cashuraa la soomaya saddexdaas noco kow waxaa weeye yowma cashuraa iyo taasucaa in la wada soomo maalinka sagaalaadka iyo tobanaadka labada maalmood in laisla soomo waana sida ugu fadli badan oo ugu fiican wa nooca labaadna waxaa weeye yowma cashuraa in la soomo iyo xaadi cashara in lala soomo kow iyo tobanaadka in lagu daro yacni maalinka ka dambeeya yowma cashuraa in lagu daro waa nooca ku xigo iyadan yahuudi waa lagu khilaafi waana sunno maadaama nabigeena uu yidhi ha la khilaafo maalin ka horeysa mas maalin ka dambeysa ha lagu khilaafo nooca saddexaadna waxaa weeye in la soomo cashuraa oo bese in la soomo cashuraa bese in la soomo iyadoo un lagu gaabsado iyadan way iska banaan tahay oo waana sunno nabigeena uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam iyadan waa la soomi karaa yowma cashuraa oo bes ah baa la soomi karaa marka naftayda iyo nafta mu'miniinta waxaan u rajaynahayaa dhammaan maalinka khayrka badan soonkiisa inaan ka faa'iidaysano ilaahayna soo gaarsiiyey baan ugu mahadinaynaa maalin guuleed oo aan cadow ilaahay ka guulaysanana nooga dhigo maalin cadowga ilaahay oo dhabarka ka jaban uu ka dhigo sida kaleetana soonka iyo khayrka ku jirana ilaahay subxaana watacaala uuna waafajiyo aan soonno dembigeena lagu dhaafo oo qofkii markaa soomi karo maalinka sagaalaadka waxay ku aadan tahay maalinka jumcada iyo sabtiga iskula aadan yihiin sagaalaadkii tobanaadkii qofkii haddii sagaalaadka u dhaafana wuxuu ku dari karaa sabtiga iyo axaddu isku dari karaa maalinka sabtiga qofkii iska soomana oo cashuraa bese ku gaabsadana isina waa heli karaa laakiin labada kale kasii fiican marka khayr badan baan in rajaynahayaa wajazaakum allahu khayra وبالله التوفيق والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada baay maxaan ka naqaan barwaaqada beeraha barbaare ee wilaayada baay waxaan soo gudbinaynaa warbixin si qoto dheer u taabanaysa dalagyada ay caanka ku yihiin beeraleyda deegaankan waxaa warbixintan qalinka u qaatay wariyaheenna bashiir muxiidiin abu ayman
beeruhu waa lafdhabarta dhaqaale ee wax soo saarka bulshadeenna tani waa warbixin aan cinwaan uga dhignay baay iyo baraaruga bulshada iyo barwaaqada ka jirta beeraha barbaare barbaare waa deegaan istaraatiijiyaha oo hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamigah ee baay kuna caanbaxay wax soo saarka dalagyada kala duwan gaar ahaan xilliyada roobka oo si iskutashi iyo wacyi aad u sarreeya ay dadka deegaanka uga faa'iidaystaan socdaal aan dhowaan ku tagay deegaankaas ayaan ku arkay muuqaal aad u farxad leh oo isoo jiitay ka shakhsiyad ahaan kaas oo muujinaya kobaca beeralayda iyo sida ay beerashada ugu tiirsan yihiin una ay ictimaadaan wax soo saarka waa deegaan soo saara dalagyo muhiim ah waxtar iyo faa'iidana u leh deegaanka iyo sidoo kale degmooyinka wilaayada baay iyo deegaanada kale ee dalka waxaana ka mid a dalagyadaasi masagada lowska iyo noocyo kale oo ka mid a badarka galleyda digirta iyo sisinta oo saddexduba ah dalagyada ugu muhiimsan ee la beero marka la joogo koonfurta soomaaliya waxay ka mid yihiin noocyada badar iyo raashin ee ka baxa deegaanka barbaare ee wilaayada baay bulshada halkan waxay caan ku yihiin soo dhoweynta iyagoo cid walba u muujiya xiisaha iyo jaceylka ay u hayaan kafaa'idaysiga dhulkooda oo si weyn dalagyada muhiimka ah looga beero dhulka barwaaqada leh ee loo yaqaan adablaha oflow kaas oo ah dhulbeereed aad u baaxadweyn laguna yaqaan badarka midhaha tayada leh ee ka soo go'a dalka sannadkan raxmadiisa iyo fadligiisa wilaayada baay waxaa ka da'ay roobabkii guga iyo xagaaga oo isku xidhiidhsan taasina waxay sababtay barwaaqo aad u ballaaran oo beeraley badan ay ku farxeen wax soo saarkii ayaana si weyn kor ugu kacay bashiirow sidaadan aragayta safarkii ka janna beero bilaawshow hadda marahayn ilaa magaalada kaseedaw beeroley ka dhex socdaan saad aragayta beeron aaran waay ilaahay aan insiyaade adablii barbaar haddiiad dheega jirta geega ka dhex sugunta alxamdulilah markii aan gudaha u galay deegaanka barbaare waxaa isoo jiitay muuqaalka dhulka adablaha ee beeraha leh kaas oo ah wakhti xaadirkan dhul cagaaran oo indhaha soo jiidanaya ayna ku yaalaan geedmiradyo iyo daragyo kala duwan waxay indhahaygu qabanayeen muuqaal muujinaya bilicda deegaanka dadaalka beeralayda iyo horumarka muuqda ay sameynayaan saad koley safarkaa qayb ka tahay ee ka waran maxaa kuu muuqdo barwaaqada sanadkan ee ka jirta ee dhulka wilaayada islaamiga ee baay
bismillahi raxmaan raxiim bashiirow horta halkan waxaan ka gelnay dhulkii adablaha ama beeraha ee hoos imaanayay barbaare runtii waxaan soo xusuustay markaa badda geeska ka istaagtid ilaa ishaada ay ka daasho waxaa arkaysaa biyo soomahan halkan markaa tarafka istaagtid ilaa tarafka kale ilaa tarafka kale haa ilaa taraf kale waxaa arkaysaa dhul wada beera ah oo kulli wada cagaarna sisinta ee masagada galleyda yacni marka dhulku ilaa ishaada ay ka daasho waa wada cagaar iyo beer bashir waxaan la yaabanahay dhulka xoolo ma jooga miya hal beero oodan ma lahan macnaha mase kulli oo furan yihiin macnaha beero furan waaye macnaha wax ood ah ma lahan taa waxaa ka sii daran wax oo soodinna mala soodin ma taqaanin soodin beeraha lagu kala garta see lagu kala garna dhulkaan iska wada furan dhulkaan intuu kamid intuu ku dhammaana wareer waaya saaxiibyaalow marka meeshaan barwaaqa jirta wallaahi waddanku waa amni waa barwaaqo maasha allah sanadkan bal ka waran roobabkii guga iyo waxaa dadka isu raacay xagaaga iyo qaabka ee nimcadu ay kaga muuqata deegaanadan walaa barwaaqo weynaa jirta maasha allah yani sanadkan masagada ama galeyda ama badarka soo gacay waxaa isleey waa nugu filanya haddana waxaan maqlaynay hurmus iyo qanaad suweys waa la xiraayaa iyo iyo baabalmanta ma garatay annagu haddii waddamadan ay xirmaan badarkanaga waa haysanaa alxamdulilah waxaana muddadii aan ku guda jirnay booqashadaasi waraysyo la yeeshay beeraleyda iyo suldaanka guud ee deegaanka waxaan la kulmay beeraley badan oo ka shaqaynaya dhulkaasi kuwaas oo ku faraxsanaa shaqadooda xirfadoodana jeclaa miradhalkeeda inay u soo gudbiyaan wafdigii aan qaybta ka ahaa ee booqashada ku yimid deegaanka markan waxaan eegi doonnaa qaar ka mid ah ee beeraleyda ku dhaqan ee deegaanka barbaare ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay kuwaasoo aan aragtidooda sii doonna insha allahu tacaala iyo dareenkooda ku aadan tacabka sanadkan iyo qaabka ay u beerteen miraha noocyadiisa kala duwan waxaan aragnaa misago galley waxaan sidoo kale aragnaa sisin noocyada kala duwan dalaga oo ay beerteen beeraleyda ku dhaqan deegaanadan
magacagay meelare ene abdilaahi gaadi elere mayrooge meelel arawd hawaal barbaara beero eedi eeda anfayleyin sasantiyo misgeediyo geleydiyo ma'alloos walal walila abuuri fayleyin maasha allaahu wal oo hadda oo inshagaada kiintahayaama jaraan alxamdulilah ilaahay kamaasan misgeedi horraangaalahayd iyo walaaga oo dhambe hadda qiimagii siyeed boqolol roogta hadda ala todobaboli konton laakiins mar hore may haari jartay milyan shan boqol laba milyan milyan sadde boqol meelo see haari jarti alxamdulilah ilaah kamaasan hadda beerogi maasha allah nagadeen sanadkaa marka ee roobka aada looga faa'idaystay haa haa roobka eedalin ka faa'idaysidi meelbu roobka ka faylahay misgeediona sii faylataley maasha allah bal ka waran dareenkiina iyo badarka sanadkan u baxay deegaanka alxamdulilah waddanka sanadkan caaran waay ilaahee mahadle isiin baraga haytaan misge galley tinjir intaasba bahaan alxamdulilah hadda walyaroo shigleyl qubsa shigleytan ilaahiya reebahay maasha allah doo kusanakun fasal agamna alxamdulilah maasha allah fasal fiican la filaa fasal fayl maasha allah maasha allah hay dareenkiina kala maasha allah maasha allah saad lay waaye insha allahu beero mayl raayso aaranga nin eyin bashbashi barwaage digirtaanna galeytanna misgeedanna walba muno hallawsan bashbashi barwaage ilaahay caafimaadna sii gaala walba mugsuwaynunu mayl raay isu haa ilaahay horo isaan kubununu gaala mayl raay isu gaalkili jariyeeda gaalaasin dhali dheh tii horo misgeed hor dhangnin yaali maaba mayl raay isu mumbahanini tii hadda usubno mayl raay hadda bahaydoba beelanin insha allahu tan kaleniyeen loodan iyo neerin karasana gaalaba siyaanay mayl raay isu insha allahu unu keedkana saka qabna insha allah maasha allah marka qaarada iyo keedkii waa bilaabanayna haa oba leer insha allahu saasu tangnayana insha bad insha allahu wal soddon maalmood nin dhimnayna nin dhiman insha allahu reten
waxaa sidoo kale aan deegaanka kula kulmay suldaan ibraahim malaq maxamed nuur oo ah suldaanka guud ee beesha hubeer suldaanku wuxuu si qoto dheer u falanqeeyey wax soo saarka deegaanka gaar ahaan muhiimadda uu leeyahay dhulka adablaha ee sida aadka looga faa'iidaysto bismillaah bashiirow horta alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala maxad iskule geedka mayba hakiidhow ayana xawaalo barbaare deegaankan runtii unu roogni waa deegaan beere leh ilaahay subxaana wa tacaala umadiiska namcaysaday hadda meylahadun ku bilaawahayn misgidii moordaydii oo inta badan dadka iyo katiirinayeen reer bay ama soomaalida inta badan iyo katiirinayeen kulley insha allahu shaqadii hadda koo bilaawahayn horna may baan idin jari doonaa sida hadda moordayda oo kale deegaanka horta nin kasta beerle ilaahay subxaana wa tacaala ma inka namcay sida yihiin een qayb mayba laku weelayihiin moordaydiya ka tacbadaan soortigu qayb saliidya saaradaana macsarada ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ninka waafajiyey qayb mayba jirta gabaldeliya oo kale asiguna oo saliidi ah mayba jira loosa jira intaas dhammaantiyo hadda qaybtii moordaydii hakiin ku bilaawe horna may ku gala doongnaa insha allahu haddii ilaahay useerka gabaldeyihii marka namcadaas ilaahay subxaana wa tacaala si gobeeninka galladaysaday boqolkiiba boqol un in eedaan ka faraxsana marka dadka muslimiinta amay balenaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala us khayrkun inamaduna sii lankasta in uska buraare in deegaanshay uska noolada kora runtii beero qayb dhowr nooc yaa gurigii yahan ku gohayan moordaydun oo kale hadda qayb may kuweeldhadaana he mashaariya kuweeldhadaana cambuuladya kuweeldhadaana muufagya kuweeldhadaana waxyaabo badan marka nimo ilaahay subxaana wa tacaala us ninka galadaysa yaka noolna halkan waxaa taariikh ku leh keedinta dalaga waxaa sidoo kale warbixin muhiimaa bixiyey cadow oo ka tirsan guddiga beeralayda barbaare waxa uu sharxaad ka bixiyey keedkii hore ee dalaga sida loogu keedin jiray bakhaarada iyo isbeddelka weyn ee ku yimid kadib fatahaadihii ka dhaca dalka afar sano ka hor fatahaadahaasina waxay saameeyeen hannaankii keedinta iyo suuqgeyntii dalagyada bakaari lahaada jireen mayle raayse daadada fataxe xilligii daadadkaas fataxa waa markuun bakaaraya radoo nagdeen may ka bedelinay markuun wal fuusili leha ka bedelini fuusudu waan la kashibee fuusiyaalka liiska sare bakhaara liindhise misigada fuusiyaala liis kor saare galeyta inta dhag yaala mayle raa murdida dhinile dhakee markuun bakhaarogaan may waaha fuusidaasu hayo usubeteleyna la'aame waagi hore bakaar dhulka la gelin jiray bakaar dhulka la geli jiray markuu ini daadadkun fataxeen oo wadankiisu bannaan nagaday oo u buriyadii dhammaadeen bakaarooya radow nagadeen markaas kuba hadda bedelini may ka bedelinay fuustooyinkaasaa ka bedelini haddii intaasaa ka noolna alxamdulillah badarkan soo go'a keedkiin waa sii yaalaa yaala fuusiyaa misgeeda kasii jaraan dhaarkii bannaan nagadeen haddana wal kasii shabaalay
qiimaha ka waran hadda misigada ka waran dhulkan aan joogno ee barbaar oo kale meeqaa dalkala siistaa masigada gaalmee todoba boqol kiintaalkii loorkii sadde boqol iyo konton markaloorka maybu waa konton iyo kow kiilo konton iyo kow kiilo loorka kiintaalkana waa boqol iyo lama kiila saasa naqadeen dhanka kale barbaare waxay aad caan ugu tahay beeraha lowska dalagaas oo si weyn uga baxa deegaanka beeralaydu waxay sheegeen in lowska barbaare uu leeyahay tayo sare iyo suuq ballaaran taasoo sababtay in dhaqaalaha dadka deegaanka uu kor u kaco kadib markii ay xoojiyeen wax soo saarka midhaha ay caanku ka yihiin ee allah uu ku manaystay waa hagaag markan waxaan soo gaarnay beer ku taala isla barbaare waxaa ku beeran lows cadaawaan siinaya insha alla taala cadaawa isaa noo sharxi doono lowskan iyo qaabka u baxo iyo tacabkiisa lowsalerekal masige galey digir intaasaha tirinikana lowsalere may manaafacadaliya saliida lakuwalade gubshaya isuun hoolala siisade manaafacad badangaa leeyi oo looski isu anfaawaa jara marka mayle raaiso looskiya kange may farane umute enii kala nooc intaa ka nooc yoo shal abuurdaan sasantow loosku reer barbaara looska beeradaan haa faa'idiisa arageen saliida lagu suubiye mayle raaiso en hoolaa la siisiya gubshay walkeediye meelaa la dhake waqti abaaradhii gubkaha lisiye tankeel mayba ambulo saliidilka darade intaas manaafacada liy iyo weli balun han kooba koron hadde marka waxaa leedaa dhul kasta hadda uu ka bixi karaa kabahe haa dhul deegaanku meelisun kabahana male ka gaduud iyo adable iyo harqaan meeldhate kabahe meelisun kabahana deegaanku male moordida ama masagada waa dalag cunto iyo dabo muhiim u ah bulshada dhaqan ahaana si adah loo ammaano cabdulqaadir ceel shaahi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa sharxay faa'iidada weyn ee laga helo moordida oo ah dalag cunto ahaan muhiim ah islamarkaana leh qiimo caafimaad iyo mid dhaqameed moordida faa'ida badana lete alxamdulilaahi kamaadsan horta mayl faa'ida badan ankawiinan badan anguru raashin oo dalka laka aamahay mas hadda dibidib laka aamahay moordidugu dadka mahatirida meelo degaayaan oo meelo ma bahaayaan oo wadanka hamar iyo hergeysa iyo dhulkaasiyo magaada maaymaayta wadanka shalba meelin yaalay laka aamahay soorsa yaalay laka aamahay unu soora arhaan ma moordi moordi olaas ma jirto laakiin unu soora arhaan soorsa saasa meelinka aamahay faa'ida badan lete halliga abaareedka olan basade hela aaronkan waa bisiim araga haytaan tan hadda yaalo moordu moordu tiisanad hore goti sidii waa an yaal tan haddana haddana waa ilaah ka dadadoon insha allah wala gaalada hadda meelo wareegadahayo masada wadanka marahayon walaan keetan ka dhawayn moordu aan ka weynan badan aad aad galeyd gabaldeyke sasante digirte moordada embege mooska deegaanka walanka alla male kulli shoonuma ankeedisa in garoonka dafan ankeedisidahayn ununka nolol ankeedisidahayna xagga isku filnaanshaha dadka iyo mas-uuliyadda hoggaanka dhaqanka ee wilaayada islaamigaha ee baay suldaan ibraahim ayaa mar kale tilmaamay sida beeraleydu ay u gaareen isku filnaansho ay ku dabooleen baahiyaadkooda nololeed iyagoo ku tiirsan wax soo saarka dhulkooda taasoo muujinaysa korin bulsheed iyo mid dhaqaale marka taas ilaahay subxaana wa tacaala ninka namcaysay dadka muslimiinta ay ama gaar ahaan maylana hadda beertun markii taarikh ahaan ku bii lanshey may hangohaaseehe muurdey hangohaas may hangohee gabaldeyey hangohe may hangohey sasantiy hangohaas may hangohey digirtiy hangohaas waxyaabahaas galeyti hangohaas waxyaabahaas oo dhow markan lakuyaaba lanka dhowr tacab oo kale intii isu ku hele qaarka sasanto oo kale qeyba kugadada aradbaki iyo damihi guud wali owlaadi walbarashadii iyo waxyaabo badanoo marka daruurigii iyo liisku ku dhiiba sida korontadii biyoogii qayb sasanta kumid a liisku dhiibay qaybna warsiiday ambuuladii la kaame qayb galeyta kumid a qayba la gadada qayba la gadada qaybna fuusooyinka la shabada sida digirta nimcadaas marka maylana dadka muslimiinta ah gaar ahaan gobolka mumbay unu roogna namco ilaahay subxaana wa tacaala sagoobasinka galadaysa in laku faa'iidaysado muslimiintan meel kasta ii roogan inkadaydan walaalahaas oo hadgeeka beerasho onu roogna farxadii oo badan wana ku argahayn intaasa kule insha allahu yaa yal dardaarama lahayn un oo geeka ilaahay namcaduuna si in wadan gaalan ban dad badan oo may aragnay aragnay walbarashi weydiiyaan le gaalada meeliti ombahi owlaaditiba marka horeyd ku fasahaday oo yoogi owlaadiba haska naqadeen may marka umudaas in sheeganahe haddii walbarashadii aad beertay aad ku helo korta waxyaabaha untada aad ku helo korta wal adinku baahantaba malaba marka umudii dhammaanteena may dardaarme dad badan oo marka hore cayilnaa inta ku tabi sida kenya iyo etoobiya ambahi may aragnay yoo qaliira injigan kooyan oo udurro badan oo hadda soomaalidan kasaana wadanka kala nagadi dadkii oo hayma inka baaqane haddii iyo yiin dadka muslimiinta ee meel kasta iyo roogan ama gaar ahaan deegaankii una mas-uul ku hayni ee xabaalo barbaara maylana hanqaltaaka inta badanba ino yaray adablaaga inta badanba iyo manaafacadiis ilaahay nii galadaysa aamane وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل deegaanka barbaare maanta waa tusaale nool oo ka tarjumaya awoodda dhabta ah ee beeraleyda muslimiinta ah ee soomaaliyeed marka laga faa'iidaysto roobabka nabadda lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo nidaamka islaamka iyo garab istaagga ee bulshada isu muujiso waxaa u baahan yahay keliya taageero farsamo suuqgeen hufan iyo kaadinta dalagga oo si casri ah loo maareeyo si loo hubiyo in deegaankaas uu noqdo mid daboola baahida gobolka iyo guud ahaan dalka soomaaliya tani waxay ahayd warbixin kooban oo aan dhegaystayaasheenna ugu iftiiminaynay deegaan wax soo saar oo dadkiisu muujiyeen iskutashi iyo inay ku tiirsanaadaan dhulkooda oo ay ku garaacdaan garweynta iyo yaambada kana soo saartaan allaha fadligii risqi ku filan kagana kaaftoomaan aadanaha iyaga oo la xidhiiraya allaaha raxmaanka ah raasiqa ah ee kownka maamula
الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا waxaad soo dhegaysateen warbixintii uu inoo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobo dhowr ayaynu kusoo qaadan doonaa caawa xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ah qodobka ugu horreyna waxauu yahay ra-iisul wasaaraha itoobiya oo casuumaad jeesjees ah u diray madaxda dalalka masar iyo suudaan waa mid ka mid ah canaawiinta maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo warbixintuna waxay u bilaabanaysaa sida tan abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in bisha sebteembar ee sanadkan labadakunshanylabaatanka si rasmi ah loo dahafuri doono biixireenkii muddada ka badan tobanka sano dhismihiisu soo socday ee webiga neel kelimad uu ra-iisul wasaaraha saacadihii lasoo dhaafay ka jeediyey golaha baarlamaanka etoobiya ayuu ku sheegay inuu casuumaad u diray masar suudaan iyo dhammaan dalalka kale ee la wadaaga webiga niil si ay uga soo qayb galaan ayuu yidhi xafladda xarigjarka biixireenka alnahda casuumadan ayaa la aaminsan yahay inay tahay mid jees-jees ah oo ra-iisul wasaaruhu uula bareeray dalalka masar iyo suudaan oo si weyn uga soo horjeeda biixireenka alnahda maadaama uu halis ku yahay jiritaankooda nololeed hadalkan ka soo yeeray saliibiga abiy axmed ayaa imaanaya maalmo kadib markii dowladda masar ay daboolka ka qaaday in gebi ahaanba uu burburay wadaxaajoodkii iyaga iyo etoobiya u socday muddada badan ee ku saabsanaa biixireenka webiga alnahda warbixintii soomaali mimo haddii aynu halkaa uga gudubno markana hoosu dhac weyn oo ku yimid dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha kenya qaybta sida gaarka ah loo leeyahay waa horudhaca warbixin maanta lagu qoray wakaalada shahaada saxan ganacsi oo la daabacay khamiistii ayaa muujiyey in dhaqdhaqaaqa qaybta gaarka ah ee dalka kenya uu hoos u dhacay bishii juun ee lasoo dhaafay isagoo galay hoosudhicii ugu weynaa muddo ku dhow sanad taasoo ay sabab u tahay kharashka macaamiisha iyo saamaynta mudaharaadyadii dhacay bishaasi sida ay sheegtay wakaaladda wararka royters tusmada maareeyayaasha iibsiga b m i ee bangiga stanbik kenya ayaa hoos uga dhacay afartan iyo sagaal dhibic lix boqolkiiba bishii mey ilaa afartan iyo sideed dhibic lix bishii juun akhriska ka sarreeya konton dhibic ziro wuxuu muujinayaa kobac dhaqaale halka kan ka hooseeyana uu tilmaamayo hoosudhac weyn sahanku wuxuu muujiyey in hoosudhac uu ahaa kii ugu xooganaa muddo kow iyo toban bilood ah dalka kenya wuxuu wajahayaa mawjado dhaqaale xumo oo aad u xoogan inkastoo dalkan uu helay maalgashiyo xoogan oo dibadda ah haddana wuxuu ka sheeganayaa musuq maasuqa hantida guud iyo khalalaasaha siyaasadeed ee ragaadiyey magaalooyinka waaweyn ee dalka wasiirka arrimaha gudaha kibujuma marcomen ayaa sheegay in ugu yaraan lix toban qof lagu dilay rabshado socday hal maalin taasoo ay ka dambeeyeen banaanbaxyo ay horkacayaan dhallinyarada kuwaasoo sababay dhac iyo dabqabadyo ka dhacay nairobi iyo magaalooyin kale hay-ad gaaleedka waxaa loogu yeero amnesty international faraceeda kenya ayaa sheegtay in ugu yaraan lix toban qof la dilay dhammaantoodna lagu toogtay rasaas oo loo malaynayo inay fureen ciidamada booliska warbixintaasi maanta waxaa lagu qoray shahaada news haddii aynu u jileecno websayteka islaamiga ee caalamada mid ka mid a canaawiintii maanta lagu qoray waxaa ka mid ah nusratul islaam oo maali ka fulisay weerar askar looga dilay murtasaqada ruushka ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee halganka jihaadka kaga jira galbeedka afrika ayaa weerar culus oo kamiin ah waxay u dhigeen askar ka tirsan murtasaqada silibiyiinta ruushka kuwaas oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah gobolka timbuktu ee dalka maali weerarkan dhabagalka ah ayaa beegsaday kulnyo ciidamo oo ka tirsan oo kuwa murtasaqada ruushka oo roonda kaga jiray mandiqada agha al nahdi ee ka tirsan gobolka mobit ee dalka maali bayaan kooban oo khamiistii maanta ka soo baxay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu dhaliyey khasaar nafeed inkastoo aana tirkoob rasmi ah la sheegin haddana waxaa la xaqiijiyey in tobaneeyo askar oo ruushiyaan ah ay dhimashii dhaawac ku noqdeen weerarka weerarka jidgalka ah ayaa dhacay gelinkii dambe ee talaadadii ina dhaaftay wuxuuna qayb ka yahay silsilado weeraro jihaadi ah oo ciidamada jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ku dhiig bixinayaan murtasaqada ruushka iyo ciidamada dowladaha saa'ilka iyo saxraha afrika warbixintii websaytka calamada ayayna taasi ahayd askari ka mid ah ciidankii ka firxaday aadan yabaal oo sheegay inay dayacday dowladdii uu u dagaalamayey qodobkan waxaa maanta lagu qoray websaytka rediyoga alfurqaan askarigan murtadka ah oo lagu magacaabo xasan cali cabdulle ayaa waxa uu tilmaamay inuu kolkii hore ka tirsanaa maleeshiyaadkii lagu jebiyey deegaanka geelgub ee gobolka shabeellada dhexe intaasi kadib ayuu xusay in diyaaradda lagu qaaday islamarkaana laga dejiyey degmada aadan yabaal halkaasna ay ku wajaheen dhibaato ka daran tii hore oo ay naftooda la baxsadeen madaxweynaha kooxda riddada ayuu ku eedeeyey inuu meel cidlaha uga dhaqaaqay iska daa inay daryeel ka helaane xitaa laga luunsaday lacago ay hay-ado shisheeye ugu talagaleen maleeshiyaadka murtadiinta warbixintii reediyoga alfurqaan haddii aynu halkaa uga gudubno markana mareegta faafreebka wararka saaka waxaa lagu daawacay in ciidamada mujaahidiinta si nabad ah ay kula wareegeen deegaanada kale ah gumare iyo xagare oo hoos yimaada degmada muqokuri ee wilaayada hiiraan kadib markii halkaasi isaga carareen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa cabsi soo wajahday darteed deegaanka gumare ayaa wuxuu qiyaastii sagaal kilomitir u jiraa degmada moqokori halka deegaanka xagare oo isna labaiyo toban kilomitir u jira isla degmada moqokori mareegta faafareebka wararka ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay sawirada deegaanadii maanta mujaahidiintu si nabadgelyaha ay kula wareegeen sida gomore iyo xagarey dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen hoy uu taliyaha canshuurta ee maamulka ridada ee deegaanka garisbaaley ka degan yahay xaafadda xoosha ee degmada dharkanley ee magaalada muqdisho mareegta faafareebka wararka ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi gaariga gudoomiyaha oo xilliga qaraxa guriga dhex yiilay waa uu gubtay gurigana burbur xogan ayaa soo gaaray balse murtadka madaxa canshuuraha ee deegaanka garisbaaley si dirqi ah ayuu goobta kaga baxsaday qaraxa la doonaya in lagu khaarijiyo kadib guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markaan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si walkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame nuur cali warsame abuushayba الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay markana n f d qoysas danyar ah oo ku nool mid ka mid ah xaafadaha magaalada madheera ayaa cabasho ka muujiyey barakicin ay ku hayso dowladda saliibiyadda ah ee kenya shacabkan oo ku dhaqan xaafadda buulajeyna ee magaalada mandheera ee gumaysiga saliibiyiinta kenya ku hoos jirta ayaa waxaay si gaar ah xabasho uga muujiyeen dhulboob ay ku hayso dowladda saliibiyadda ah ee kenya waxay sheegeen in mas-uuliyiin ka tirsan dowladdaasi ay ku amreen in ay guryahooda ka guuraan si adag ayayna uga dhiidhiyeen waxayna sheegeen in ay arrintaasi ka dagaalami doonaan
waxaan kuu sheegaynaa baana gabana wasiirka hadda la yidha saalax maalcaliyow oo shicibka carbinahayo waxa hadda maanta rasiidaa boqol iyo toban iyo afar rasiid baa socda bulshada mareer mandheera bulajayna hase dadku way wareereen shicibka heer waxay gaareen maamooyinka saaki ilaa wiigan dhan ilmaha iskuulka inay u baxin shaqaan la aadin maxaa yeele baroko hadduu shaqo kaa soo dhigto adiga naftaadii inaad kelifto inaad la jahaaddo taas ilaahay diintiisa qoraysa maxaa yeele baana gafana waxaan kuu sheegaynaa saalax macaliyo waana qaldan yahay waana qaldan yahay bulshadu waana ka qaldan yahay kow maaha laba maaha barokayaasha mandheera ayuu la xirtay saalax macajacliyow anaka laakiin waxaan u taagannahay inaan isdafacno waddanka inaan dafacno diyaarna u nahno wallaahi bilaahi tallaah bulshada anag waxaan ku dhalanay waddanka mandheera aan ku dhalanay mandheera ayaan ku dhalanay cadka etoobiyan laguma saarayno meeshaan ayaan ku dhimanayna waa wallaahi bilaahi tallah maanta waa nasiib daran ugu eh maamooyinkii hooyooyinka ahay maanta inay maanaha qurax taagnaadeen oo xafiiska laanda hortiis la dhaha subaxan ninka la leeyahay saalax maalin aliyow dulmiga wada ilaahayna waa ku fiirinaya ilaahayna waa kula xisaabtamaya ilaahay kii boqorka irka tiirlaan abuur waa kula xisaabtamaya wax samaynaysa jooji labaatan iyo kow sana meeshaan degannahay waagaan imaanayni waxaa joogay buulbaambe oldhaa ee baambaha loona basaa joog wax kaloo joogay ma lahayn buuladii saas aheed markaan degni labaatan iyo kow sanaan degneen korka inagaa biikom lagu geli biikomka waa la qaada rasiid waxaa laga gatay dadkii baqaraa qabeen bakoorole laga gatay hadda maanta waxaan taagannahay inaan buulada nagula gamooda nagula gumaado oo dadkii rasiidaha iyo annakii laisku dara dadkii rasiidaha waan dhammaynaya buulada saddex boqoloo qofaa degan saddex boqoloo qof oo masaakiinne oo iska hamaalinaysa qoryo gurinaysa kabarwo samaysanaysa waabana qabin hataa guri qabin masaakiina barkad dhisan karin musqul dhisan karin oo masaakiin oo maanta ilaahay moog wax u maqan lahayn madaxdii maxamed aadan khaliif adigana maanta waana dulminaysaa oo dadkii waad nagu soo fasaaday oda annakana dhammayn rab shalay markaan warqadda ka dabagalnay oo annaka taawkaasol tagnay waxaana la dhahay idinka malakumood aad aheedeen dadkaad dilayseen malakumooda waa liisoo socdaa dadka iska fujiya annaka malakumoodna ma nihin bani aadan aan nahay oo ilaahay abuur hadda saacaddan kadib annaka dawladdii waana dhammayn rabta waana lagu soo socdaa waana loo sheegay madaxdaa noo sheegtay in la dhammayn rabo hadda waxaan rabnaa maxamed aadan khaliif inaad naga qabatay odowga nagu soo socdo oad nagu soo fasaxdeen الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته تلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة